afar carruur oo waawa u yahay ayaa sidoo kale lagu dilay weerarka wiilasha haniye oo lagu kala magacaabaya xasaam amiir iyo maxamed ayaa iyaga oo ay gaadhiga la saaran yihiin carruurtu marayay meel u dhow xerada qaxoontiga ee shaati oo ku taalla qasa magaaladaasi oo halka uu asal ahaana ka soo jeeda ismaaciil haniya ismaaciil haniye oo ku nool waddanka qatar ayaa warkani uu soo gaadhay xilli uu booqanayay qaar ka mid a dadka kusoo dhaawacma ee dagaalka qas ee falastiiniyiinta kuwaasoo la geeyey cusbitaal ku yaalla magaalada dooxa waxaana uu dhimashada wiilashiisa ku xaqiijiyey waraysi uu siiyey telefishinka al-jaziira isagoo sheegay eena wiilashiisu ay shahiideen iyaga oo ku socda jidka xoraynta qudus iyo masjidka al aqsa carruurta ismaaciil haniya ayaa noqonaya dadkii ugu magaca sarreeyey ee lagu dilo ilaa iyo hadda dagaalkan u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ee socda muddada lixda bilooda militariga israa'iil ayaa ku tilmaamay saddexdan wiil taliya unug iyo weliba laba howlwad ee militari ilaa iyo hadda ma cadda sida dhimashada wiilashan iyo weliba carruurta uu awowga u yahay ismaaciil haniya ay u saamayn doonaan wadaxaajoodyada muddada bilaha socday ee ay wadaan dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah hase yeeshee haniya ayaa sheegay in xamaas aanay u dabcaynayn culaysyo la saaro xamaas ayaa salaasadii sheegtay inay daraasaynayso qorshaha xabajoojinta ee israa'iil xamaas ayaa dalbatay in israa'iil ay kala baxdo dhammaanba ciidamadeeda qasa isla markaana ay dagaalka soo afjarto taasoo israa'iilna ay dhinaceeda diiday madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa waraysi la baahiyey xilli dambeo salaasadiiya ku sheegay inaana ku waafaqsanayn ee ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu hanaanka israa'iil ee dagaalka ka dhanka ah xamaas isla markaana israa'iil ay ku baaqdo in xabadda la joojiyo si loo sameeyo gaarsiinta gargaarka bini aadamnimo shabakada luuqadda isbaanishka wax ku baahisay univision oo waraysigana bidena saddexdii abriil la yeelatay xilligaas oo ahaa laba maalmood uu kadib weerarkii israa'iil iyagoo ku sugan qase ay ku dishay toddoba xubnood oo ka tirsan howlwadeenada kooxda gargaarka ka shaqeeya wall central kitchen biden ayaa sheegay inaanu jirin cudurdaar ah in aan cunto iyo gargaar daawo ah la siinin dadka qasa isla markaana dadaaladaasi ay tahay in hadda la sameeyo